dowradani oo ahayd mid uu soo qaban qaabiyey maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga shabeellaha hoose ayaa loo qabtay ganacsatadii odayaasha dhaqanka degmada sablaale dowradan loo qabtay ganacsatadii odayaasha dhaqanka sablaale ayaa soconaysay muddo lix maalin ah iyadoona dadkii loo qabtay ay ku qaateen duruus kala duwan galabnimadii shalay ayaa waxaa dowladda lagu soo gebagabeeyey ganacsatadii odayaasha degmada sablaale ee wilaayada islaamiga shabeellaha hoose iyadoona gunaanadka dowladda ay kasoo qaybgaleen marti sharaf kala duwan qaar ka mid ah ganacsatada iyo odayaasha dowladda loo sixiriyay oo la hadlay warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa ka warbixiyey duruusta ay dowladdu ku qaateen iyo wax ay ka faa'iideen iyagoo dhamahad celiyey maktabka dacwada gobolka shabeellaha hoose waa ku soo dhowahay idaacadda alfurqaan magacayga waxaa la yidhahdaa cabdulqaadir maxamed guutaale sablaale sablaale degmada sablaale maasha allah maasha allah sidii si aan aada u jecelnahay idinkuna aad haddii laydinkaga sheekay aad ku farxaysaan ku suganna dowladaas waa masjida abubakar ay ka socotay waxayna loo bilaabay odayaasha nuqabada iyo ganacsatada duruus aada u qiimo badan dadkuna maaragtay xilligii loogu talagalay kusoo beegmay ayay ahayd maasha allah maasha allah waxaan u aragnaa wax weyn aan u aragnaa bal iska dhaafe wax loo baahan yahay oo waktigoodii kusoo aaday baan u aragnaa magacayga cumar maxamed aa la yiraa degmada sablaadaan ka soo jeedaa ganacsatada qaybta ganacsatadaan ku jiraa dowla waxaa noo dhamaatay lix beri socotay lix beri oo maantii xafladeedii aan ufadhino dowladda walaahi waxaan ku qaadanay risaalooyin saddex risaalo aan ku qaadanay saddex risaalo ah risaalada koowaad risaail asmaa walaxkaam risaalada labaad adalaa'il fi xukmi magaalada alil ishraaq risaalada saddexaad tacliim alumma liasaasaati albeec saddexdaas risaalaan kala qaadanay marka dowla aada iyo aada masiiday ahayd oo aada iyo aad aan soo dhaweyneyno oo aan rabno baahideeduna saaidna ugu badan tahay dowradan ayaa imaanaysa iyadoo barqanimadii shalay degmada sablaale dowru lagu soo xidhay qaar ka mid a dumarka muslimaadka ku nool halkaas